xaalad amni oo jirta awgeed ayaa maamulka garsoorka gobolka shabeellaha dhexe waxa ay ku dhawaaqeen in ay joojiyeen dacwadaha qaar gaar ahaan dhulalka la isku haysta dacwadaha laga soo gudbiyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka shabeellaha dhexe sheekh axmed xaaji ibraahim oo wariyeyaasha kula hadlay magaalada jowhar ayaa sheegay in amni ahaan aysan awood u lahayn ay keentay in wasaaradda garsoorka ee maamulkii shabeelle ay ku dhawaaqdo joojinta dacwadaha dhulalka la isku qabsado ee lasoo gudbiyo waxa ugu weyn oo inta hadda anaga ugu weyn oo dhibka ah weli hadda ee warqadan markaan aragna iyada laftirkeeda dhulkii markii aad aniga waxaan nahay garsoorayaal markaa aan wax xukunno oo aan fulintii meeshii la geeyo caqabada taal waxay tahay ninkii lagu fuli lahay qoryu haystaa kana qoryu haystaa markii dhibaatadaas aan aragnay wasiirka cadaaladda isagoo kaashanaya xildhibaanada iyo garsoorka qaar ka mid ah waxaan dib u dhignay dacwooyinka waaweyn ee dhibka ka imaan karo ilaa hadda waxaa socdo balaan ah in ciidamo oo isku dhaf ah oo mataqaanaa oo hirshabeel ay leedahay oo gooni aan qabiil ku dhisnayn in la diyaarinayo ilaa laga diyaariyo oo awoodiina oo hirshabeelena kor ay ugu kacdo waxaan dhahnaa intii laisgeli lahay oo dhibka dhicila waana aragnay calaamadeeda waa aragnay xildhibaan nuur xaashi warsame oo ka mid ah baarlamaanka hirshabeelle mudanayaasha ka tirsan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in daruufo adag ay ku shaqeeyaan bahda garsoorka gobolka shabeellaha dhexe taas uu ugu baaqay in ay dhabar adeeg muujiyaan wax kasta oo dadka ay u kala gar qaadayaan uga yimaadana ay dul u yeeshaan sida uu yidhi dhibka naga haysata adeega garsoorka iyo yacni guud ahaan yacni cadaalad la-aanta nagu habsatay inaan uga baxna ilaahay ka rajeeyaynaa inta ka horeysa yacni dulqaata haddaad tihi bahda garsoorka warxuma haydin ku dhacdo ha laydin caayo ha laydin handado wax kasta in laydinku sameeya xaqiiqa waaye
deegaanada hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe dacwada ugu badan ee dadka ay iska gudbiyaan ayaa ah dhulalka la isku qabto ee beeraha ama dhulalka bannaan ama guryaha dhisan sidoo kale deymaha la kala qabo iyo weliba kiisas la xiriira dilal dhacay ayaa qayb ka ah waxaana arrintan ilaa haatan aysan si rasmiya u faahfaahin wasaaradda garsoorka ee maamulka hirshabeelle waxaa xigi doona hakintan ay sameeyeen